mas-uuliyiin ka tirsan dowlad goboleedka galmudug iyo odayaasha dhaqanka gobolada dhexe ayaa ku guulaystay dhammaynta colaad laba beelood dhowaan ku dhex mirtay miyiga dhuusamareeb ee gobolka galgaduud wadahadalka dhinacyada ayaa lagu galay deegaanka xananbuure waxaana guddoomiyaha deegaankaasi sheekh cali xaashi uu ka waramay marxaladihii wadahadalka uu soo maray shirkaanu waxaa weeye shir nabadayn beelo walaalo ah ee muddo dhoweed ku dagaalamay aagagan wejigiisii saddexaad wejiga koowaad oo ahay xabad joojin waa lagu soo guulaystay kii labaad oo ahay ciidanka in la kala raro dagaalamay maleeshiyaadkii dagaalamay waa la kala raray kii saddexaad ee khasaarihii ka dhashay iyo waxyaabihii laisku hayay sidii loo xalli lahaa weeye halkani dhinacyadii dagaalamay oo ahaa beelo wada degan galgaduud ayaa waxa ay sheegeen inay qaateen heshiiska la gaaray sida ay sheegayaan xaashi xasan cabdi iyo cabdi xaashi maxamuud oo u hadlay dhinacyadii dagaalamay waxaan maanta qaadanay haddaan nahay labada qoyska halka ku dagaalamay nabadda in aan isla qaadanay haddaan bilaan lowra kacannahay ilaa min ciidan ilaa man xaafad ilaa man magaalo waana naga dhab waxaan ku heshiinay waxa yarka ee nagadhibka naga dhex jira inaan ka heshiinno si walaalkalimana ugu heshiinno waxaanan ka codsanaynaa inaad noo kaadisaan wax badanaa jira dhimashaa jirta dhaawacaa jira inaad naga saacidaan waxaad saacidi kartaan intaasaan ka codsanaynaa taliyaha hay-adda nabad sugidda dowlad goboleedka galmudug cali cilmi ilka case ayaa sheegay in tallaabooyinkii ugu horreeyey ee ay qaadeen ay ahayd kala dhexgelidda dhinacyadii dagaalamay ilaahay fadligiisa waxaan ku guulaysanay markii koowaad xabad joojin markii labaadna waxaan ku guulaysanay inaan ciidamadii kala qaadno oo laba barooda cayiman geyno markii saddexaadna waa wejiga hadda u furmay odayaasha dhaqanka labada dhinac in ay xal waare laga gaaro wixii dhacay wasiir ku-xigeenka wasaaradda amniga galmudug mahad xasan maxamed ayaa sheegay in galmudug ay diyaar u tahay taabagelidda heshiiskan ay gaareen beelihii dhowaan ku dagaalamay miyiga galgaduud haddii ilaahay yidhaahdo ka galmudug ahaan waxaanu garab taagannahay wax alla waxay kuso heshiiyeen inay socoto wixii aan ka kaalmayn karnana waa garab istaageen waan ka kaalmaynayna haddii ilaahay yidhaahdo dhammaan reer galmudugna waxaan ugu baaqayaa inay nabadda gacmo buuxa ku wada qabtaan dhowaan ayay ahayd markii laba maleeshiya beeleed ay ku dagaalameen galgaduud kuwa oo dagaalkooda uu salka ku hayay dilal kol hore soo kala dhex galay labada dhinac hase ahaatee kolkii dambe isu bedelay dagaal sababay dhimasho iyo dhaawac waxaana in muddo ah loo fadhiyey waan waan lagu dhammaynaya khilaafka labada dhinac oo kolkii dambe lagu guulaystay cabdiwaaxid macalin isaaq v o a gaalkacyo